deegaanka buulobartire oo ka mid ah deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada dib u dejinta loogu sameeyey barakacayaal ku jiray kaamamka qaar ee ku yaalay magaalada kismaayo deegaanka ayaa ka mid noqday halka laga hirgeliyay barnaamijka xalka waara iyadoo dadka la siiyey guryo dhisan iyo sidoo kale dhul bannaan qaar ka mid ah dadkii la siiyey dhulka bannaan ayaana weli wax dhismo ah ku sameynin dhulkii la siiyey maamulka deegaanka iyo xildhibaano kasoo jeeda deegaanka oo ka duulaya horumarinta deegaanka ayaa ugu baaqaya dadka dhulka bannaan la siiyey inay si deg deg ah u dhistaan haddii kale dib looga qaadi doono waa kan xildhibaan cabdi barre iyo guddoomiyaha deegaanka bulobartire oo arrinkaasi ka hadlaya dad badanoo waxaa jira halkan shaqo u taalla dadkaana waxaan leenahay dadkaa la mid noqdo shaqooyinkaa wax ka qabto dadkaa waxaa ka xusan oo hadda halkaa hormuudka ka aho shaqada ugu badneed ka qabtay waa ninka la dhahaa nuur caddow nuur caddow wuxuu sameeyey geesinimo iyo raganimo iyo deegaannimoba waa muujiyey wuxuu sameeyey meeshaana buushash oon laska taagnayn hal guri oo cariishe oo markaa la soo degayaa lacaga isaga leeyahay fara badan geliyey guryo waaweyn haddaba ka soo tagnay ka dhis ilaa hadda dhismihii ku soo jiraa ninkaa in lagu dayda waa mudan yahay waxaan rabaa intaa dheer rag kaloo waxaa jira reer buulobartire oo qorbajooge oo ku leh buulobartire dhul waxaan leeyahay reer buulobartire buulobartire ay dhul ku leeyihiin oo weliba faraso magaalihii kismaayo buulobartire eh waxaan rabaa dadkaa dhulkaa inay soo dhistaan boqol jeero horena waa la hadalnay waa la hadalnay waxaan leenahay nimiyahow dhulkaa ninkii dhulka yaala ha soo dhisto magaalada dhulkaa binaaqabadu ku yahay waxaan go-aan qaadan doonaa haddii ilaahay edma horta inay dhistaanaan rajayna insha allahu tacaala haddii dhisi waayaan inay go-aan la qaato shalayba ayagaba waa la siiyey dib dambe dad loo sii dhisanaya insha allahu tacaala go-aankaasaan qaadan doonaa horteed inay kasoo jawaaban waa rajaynaa intaa waxaa dheer muddadana waxaa waaye waa inta bishaa ka dhiman asalaamu calaykum raxmatullahi barkatu waxaan rabaa inaan hal mar si guud u buraarujiyo dadka deegaankan degan dadka deegaankan degan deegaankan deegaan barwaaqa ah waaye deegaan beeraley ah waaye deegaan qurux badan oo meel la dego ugu qurux badan waay dadka dhulalka bannaan ay u bannaan yihiin ee waardiyeysanayo ee obasiibada u ah inay magaalada obasiibadnimada ka saaraan oo magaalada ay dhisaan oo magaalada ay qurxiyaan magaaladu markay quruxsanaato iyay waxay noqonaysaa magaalo markii amnigeeda iyo nolosheeda iyo biyaheeda wax walba lama dhammaystiro insha allah waxaa xiga waxaa waaye ee horumarkeeda isbitaal caafimaad waad leedihiin insha allah mid weyna hadda la dhisaaya kuwo kale waddaday ku soo jiraan waxaan rajaynaynaa dadka deegaankan degan ee tuuladan degan ee magaaladan degan inay magaaladooda u tashtaan oo meelaha bannaan oo dadka iska babannaan ay kor ka waardaysanayaan ay dhisaan oo magaalada la hormariyo khaasatan waxaan la sii hadlayaa dadka qurba joogta ah ee deegaankan magacooda qurbaha ku joogo deegaankan adinkaa iskale adinkaa qurxin kara adinkaana dumin karo insha allah waxaan rajaynaynaa kuwa hadda wax ka qabto waa ka qabteen kuwa dhimanna inay usoo tafaxiitaan siday wax uga qaban lahayn insha allah deegaanka bulobartire ayaa ka mid noqday deegaanada dibudejinta loogu sameeyey dadkii ay saameysay isbeddelka cimilada kuwii ku jiray kaamamka ku yaalla gudaha magaalada kismaayo iyo qaar badan oo xoolahoodii abaarta ay kala tagtay